munaasabadan oo ahayd mid lagu soo dhaweynayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa lagu qabtay xalay xarunta madaxtooyada ee magaalada boosaaso haddaba ugu horreyntii madasha ayaa waxaa ka hadlay oo wacdi iyo waano isugu jirta halkaasi ka jeediyey sheekh axmed yuusuf daad oo ka mid a culimaa udiinka puntland waxaa ka mida balbaaranka wactasimuu bixablillaahi jamiica walaa tafaraquu ilaahay wuxuu jecel yahay midnimada midnimada ummadda muslimiinta ah inay midowdo oo xarigga ilaahay qabsato ilaahay baa jecel ilaahay wuxuu nacab yahay tafaruqa iyo khilaafka iyo sharka iyo kala tagga waxaanu dooranaynaa midnimada ilaahayna faray innagoo midaysan oo xarigga ilaahay haysanna nebigu wuxuu sheegay sala allahu calayh wasalam ina allaha yardaa lakum halaaa ilaahay saddex buu jecel yahay waxaa ka mida an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shay-a inaad idinkoo isku duuban oo mida ilaahay caabudaan wactasimuu bixablillaahi jamiican inagoo isku duuban inaan xarigga ilaahay qabsanno inaan u naseexoonno madaxda oo aan la xaman oo aan la caawin sharaacu saasuu qabaa marka waxaan leeyahay aan xoojinno ilaahay cabsidiisa aan xoojinno midnimadan quruxda badan maanta oo ilaahay subxaana wa tacaala sababay
beeldaaji ismaaciil beeldaaji yaasiin oo ka mid a isimada dhaqanka ee puntland ayaa madaxweynaha uga mahad celiyey booqashada uu ku yimid deegaanada puntland waxaana uu beeldaajaha uu sheegay in waddo dhowaan uu dhagax dhigay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ee isku xiri doonta calula iyo sidoo kale kala beer ay ugu magac dareen shalayto waxaad soo martay waddo aan hadda u bixinayno aan soo jeedinayno madaxweynaha puntland iyo shacabkuba inay nala raacaan shiikhba uu sheegay waddo la yidhaahdo madaxweyne farmaajo ee kalabayr iyo caluulo ah madaxweyne waddadaas markaa maraysa waxay afka saartaa qorax ka soo bax waxay isku xidhaysaa kow iyo toban degmo waxay isku xidhaysaa saddex saddex gobol waxay isku xidhaysaa badda cas iyo badda hindiya waxaanu soo jeedinaynaa annaguna haddaanu shacabka iyo isimada nahay in madaxweynaha lagu magac bixiyo intaa kadib waanu ku faraxsannahay caaway inaanu halanka soo istaago madaxweynaha soomaaliya hortiisa aad iyo aad bay magaranaysaa shucuubta iyaduna magaranaysaa u wanaagsan tahay madaxweyne waxaanu mar kastaba kula garab taagannahay in aanu ku nidhaahno ilaahay xilka ha kuu fududeeyo in aanu maslaxadda haddaanu dhaha dhaqanka puntland iyo soomaaliyeed mudnimada ummadda soomaaliyeed ka dhaqan ahaan dowrkayaga wixii nagaga aaday inaan qayb ka qaadano annaguna diyaar baa u nahay
gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacees dhado ayaa dhankiisa ku adkeeyey madaxweynaha in waddadaasi dhismaheeda ay qaadato dowladda federaalk soomaaliya halkan waxaan joognaa zero levelansi baan joognaa waa meeshii ugu dambaysay waxa iga dambeeya oo keliya halka aan taagana waa lix boqol oo kilomitir oo aadan arkin waxaa laga yaabaa inaad maqasho maaha lixdaa boqol aadan suulayn karin nolosha ka jirta wadola'aanta biyola'aanta waxaa weeye rafaad badan uu ka jiro lixdaa boqol oo kilomitir shalay waxaad u dhagax dhigtay waddo inay tagto anigoo ku hadlaya magaca shacabka gobolka bari madaxweyne farmaajo waddadaa cid kuugu tegaysaa ma jirto cid kuugu tegaysa inaan hawsha kula qabanno maaha taa idinkugu tegi mayso annagu dowladda puntland waxa weeye dhowr ere baa noo hirgalay waxa weeye ayagu waa isku tashi madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa waxa uu sheegay in ka maamul ahaan dowladda federaalk soomaaliya ay la shaqayn doonaan inta uu xilka hayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya hadda reer puntland xarifiin bay noqdeenoo waxay leeyihin madaxweyne waddada noo dhagax dhig kabacdina waa kuu bixinaynaa kabacdina lacagta bixi waxaan ka baqayaa madaxweyne wadda dambe inuu ka dhuunto mushkilad male waan qaybsanayna madaxweyne culayska waan qaybsanayna waxaan rabaa sidoo kale runtii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo nin qiimale oo aan saaxiibnahay ah runtii haddii ilaahay uu niyaddiisa iyo fikirkiisa aan ogahay wanaagsan u qaado waxaan rajaynaya in soomaaliya isbedel dhabihii uu ka dhici doono insha allah laakiin waxaa la rabaa waxaa la rabaa in lala shaqeeyo waxaa lala rabaa in la taageero waxaa la rabaa inaan lugaha lagu dheginin ee dabcan dhaqan bay noo noqota soomaaliya qof kastoo meeshaa yimaada hal sano intuusan joogin in lugaha la qabsado qofku marka afar sano oo aan nafis la siinayn oo aan shaqo loo ogolaanayn oo la mashquulinayo dee muxuu qaban karaa kabacdin waxaa leeyahay waa wax matare waa la eedaynaya marka eedda ma iyagaa leh mise annagaa leh dabcan waxa weye annagaa iska leh bal waxa- qofka ha- waxa qaban waaye horta bal ha la tijaabiyo oo fursad ha la siiyo oo ha la taageero kabacdi markaasaa wax ka sheegu inoo bannaanya waxaan rabnaa marka dadka puntland anoo magacooda ku hadlaya madaxweyne annagoo waxaa naga ballan ah in intaad meeshaad joogto aanu ku taageero kula shaqayno ee sababtoo ah in aad shaqayso adigu een, dantayada ku jirta ugu dambeyntiina madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo halkaasi ka hadlaya waxa uu sheegay in muddada uu ku sugnaa deegaanada puntland ay uga soo baxeen talooyin ay u soo jeediyeen shacabka puntland Een, dadka aan la kulmay oo aqoon-yahano leh oo arday leh oo culummo leh oo salaadiin leh oo cid walba leh waxaan isdhaafsannay araah feker iyo ra'yiga ay qabaan oo loo baahan yahay dalkan in lagu horumariyo oo ah qayb ahaan sababtaan halkan ugu imid inaan isweydaarsanno een, een, inaan waxba isweydaarsanno inaan u kuur galo ee, howlaha iyo waxaa ka jira puntland anigana aan idinka xog waran idinka siiyo ee, xaaladda guud ee dalka ay ka jirta een, waxaa ii soo baxay dhowr arrimood oo talooyin ah oo federaalka iyo dowladda dhexe la siiyey oo loo baahan yahay inaan runtii ogaano siday dadka u fakarayaan maxaa yeelay haddii aan ku shaqeyno dadka waxay rabaan iyo waxay ku fakarayaan waa howl noo fududaatay waxayna ka turjumaysaa inaan u adeegayno shacabka soomaaliyeed bacdama aan nahay dowlad ku timid doorasho shacabkuna taageeray marka mar walbaba waxa shacabku aaminsan yahay iyo waxa shacabku ay qabaan inaan mar walba ka hormarino wax walba ee waxyaabaha dardaaranka aan helay iyo talooyinka aan helay waxaa ka mid ahaa in dowladda dhexdeeda ay wada shaqayn yeelato
madaxweynaha ayaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay in taakulada iyo weliba deeqaha caalamiga ah ee laga soo qaado wadamada dalka dibaddiisa ee magaca soomaaliya lagu keeno puntland ay heli doonto xuquuqdii ay ku lahayd waa khasbiyan inaan dalka intiisa kale aan u qaybinno annagoo fiirinayna baahida jirta iyo degaan walba baahida ka jirta iyo xaaladda ay ku sugan yihiin hadday u baahan yihiin jidad oo aan tabarteeda leenahay inaan ku caawinno hadday tahay clinics iyo caafimaad waxaan kale oo aan qorsheynaynaa in aan bacdamaa ee, dee ay badatay ee, abaaro ee, abaaro soo noqnoqda inaan een, si aan uga si- si aan uga hortagno een, abaarahaas inaan annagu gacanteena aan ku qabsanno sidaan ceelal ku ceelal aan u qodan lahayn intay rabta ha ahaato aan ceelal u qodan lahayn annagoo kaashanayna ee, ma- dowlad goboleedyada annagoo kaashanayna hadduu eebbe yidhaahdo